habeenkii xalay waxaa guri ku yaala degmada saakow ee walaayad islaamiga ah ee jubbooyinka ka kacay dab geystay khasaare kala duwan dabkan oo ka dhashay koronto ayaa baabiyey guri ka kooban afar qol iyadoona sidoo kale halkaasi uu ku basbeelay agabkii yeelay guryaha qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaatay daminta dabka ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen
magacaygu waa garaad ali xasaan meeshaan maxaa ka dhacay adeer meeshaan waxaa ka dhacaawe korontaa maaragtiyo guri ka kacday ma fahanta halka saac anigoo joogno masaajidka waxaa noo soo sheegay in xaafad ka mid ah xaafadaha biyooley koronto ka kacday kadib gurigii waa loo soo dhowaan waayey kadib gurigii markaan soo gaarnay allah maxadiisa dadyow far badan ayaa imaaday kadib gurigii markaan imaanay maaragto waa ugu dambayntii waxaan ku guulaysanay inaan damiyo dabka ma fahanta dadka qaar hadda weli shaqada ay ku guda jiraan kuwo qaar xitaa maaragto kuwii dadkii ugu soo hormarnay baan ahay anagu ma fahanta kagadaal markaan soo gaarnay meesha biyo iyo tubooyin baa la raadiyey waa la jibiyey tubooyinka kadib markaa la jibiyey ma fahanto ugu dambeyn waxaan ku guulaysanay inaan maaragto dabka damino ilaa iyo hadeertaan waxaan ku guda jirnaa hagaajinta guriga tuuleega khasaaraha uu geysta dabka dabka khasaaraha uu geystay horta khasaare nafeedku ma jiro ma fahamta adeer laakiin khasaaro oo maaragtiyo xantiyeed baa ku jira in badan uu ku baaba'ay meesha waxaa ka dhacay waxaana la yaabnay markii dee kolley ummaddii baa iskugu soo baxay gurmud baa la helay ilaah baa dabkii damiyey alxamdulilah maasha allah wax ku dhintay hadeer nafyi ah ma jirto khasaare laakiin waxaa weye waxaa jira qalab waxaa weye elektroniya waa ku baxay meesha marka waa laga soo gaaray marka waxaa weye waa jiingadihii oo maaragtay soo haray baa biyaha lagu shibaaya hanta kale waxaa weeye dambasay raaca muxuu ka dhashay dabka dabka waxaa weye waxaa ka dhashay korontaalish korontada marka aniga waxaa weye iyadoo kor u kacday baan ku soo gaarnay marka dee waxaa la sheegaya koronto inay ka dhalatay marka waa sidaa tuuleega marka khasaaraha ka dhashay dabka khasaaraha dee waxaa weye waa waa reer dhanoo waxaa weeyaan guryaashii ka gubtay khasaaraha waa iskaga un reerkaas haggooda zaa'id buu ka yahay ani waxaan imaaday dabkoo aad u kacsan meeqo guri ayaa ku gubatay marka meesha waxaa ku gubtay afar haa sidee u soo gurmadeen dadka maasha allah dad gaadiid ku imaaday dad lugtooda ku imaaday dad soo orday waxaa weye way badan yihiin maasha allah waa la imaaday waxaa weye dabkiina waa la dami ilaah baa ku mahadsan marka waxaan u dardaarmayaa dadka muslimiinta ah dab kastoo dhaca in maaragtay saanoo kale lasu soo gurmito marka dee insha allahu taala haddana waxaa weye way dhammaatay hoosha waa la kala socdaa wakaa
dabkan ayaa ku soo aadaya iyadoo laba habeen ka hor uu dab xoogan ka kacay degmada salagle isla walaayada jubbooyinka uu dhulkana la simay siddeed iyo toban xaruumood